guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan atlanta wadajameeriyo iyo agaasinkeeda gudaha iyo dibadda intuba waxaa halkan tacsiya tiiraayana uga dirayaan dhammaan ahalkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday xildhibaan maxamed ibraahim xaabsare oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho sidaasi lamid ah tacsiyataas lamid ah waxaan u diraynaa dhammaan soomaalida degan koonfur galbeed ee dalka soomaaliya soomaaliyeyn intaba waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah ramadadana siiyo halkan stuudioha wadajir reediyo waxaa maanta ila joogo oo iyadana dhankooda tacsiyad ka diraaya xubno sarsare oo ka tirsan jaaliyadda digniya marifle ee ku dhaqan magaaladan atlanta oo ugu horeeyo mursal macalin cabdullaahi iyo weliba abshir cabdullaahi oo ku magac dheer abshir cabdiraxmaan oo ku magac dheer abshir jiis kusoo dhaweed ayaan idin leenahay wadajir radio bismillahi raxmaan raxiim waxaa halkan tacsiya aan u diraynaa dhammaan baa ummadda soomaaliyeed meel alla meesha ay joogaan siiba ummadda ku nool digaliya mirifla ku nool maa iyo boqol ilaa baardheera markay waxaa la yidhahdaa musal macalin cabdullaahi oo loo yaqaano baardheera marka waxaan taasi ugu diraynaa walaalkii oo ku geeriyooday maxamed ibraahim xaabsida ilaahay dhammaantiina sabri imaan ha naga siiyo isina ilaahay jannadii firdowsa ha ka waraabiyo aamiin ha idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan u magacaynahay abshiro cabdiraxmaan musal abshir jiis waxaan ku tacsiyey geeridii oo ka koortay maxamed ibraahim xabsir inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun xabsir walihay langoo haliyay ee lang iyo langoo halgabe ahay langoo yoqada balangmari ahay langoo furgabe balangumadi ahay langoo meelahay meel kastaba ka shaqay ahay xabsir ilaahay u naxariisana bisha ilaahay waasin kuweel ahladii iyo owlaadii isku dhimadii ilaahay sabar iyo imaan ku sii uun ilaahay sabar noo sii ilaahay ilaashay manafisnahay xabsida langoo haliyay ahay wargeek oo maydaraay oo xabsir oo badeshi oo hanin galow ilaahay leesheena kora marka salaamunkin intaasiin waaqa intaasaan ku bahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayagoo u mahadsan ayaa guud ahaan laga jirweydiyey iyo dhammaan dhegeystayaasheeda waxa ay tacsiitiiraayada u dirayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda koonfur galbeed ahalkii iyo xaasaskii uu ka geeriyooday allah u naxariistee maxamed ibraahim xaabsare oo la wada yaqaano taariikhdiisa kana mid ah hiyeyada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda koonfur galbeed u kacay xilli xaaladdu ay aada u adag tahay waxyihiina magaalada baydhabo maxamed cabdulcasiis salaad ayaa warbixin inooga soo diyaariyey guud ahaan qabanqaado maanta laga bilaabay magaalada baydhabo taasi oo looga danleeyahay maalinimada barita ah in lagu aaso maxamed ibraahim xaabsado magaalada baydhabo caasimada koonfur galbeed soomaaliya
waxaa allaha u naxariistee cusbitaal ku yaal caasimada soomaaliya ee muqdisho xalay ku geeriyooday xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ahaana siyaasi ay soomaalida si weyn u taqaano allaha u naxariistay xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade qabanqaabo ku aadan duugtiisa waxay ka socotaa gudaha magaalada baydhabo iyadoona maamulka koonfur galbeed ay guddi u saareen aaskiisa marxuum maxamed ibraahim xaabsade waxa uu xilal kala duwan uu kasoo qabtay dowladihii soo maray dalka waxaana sidoo kale marxuumka allaha u naxariistay uu ka mid ahaa aasaasayaashii ururkii arare waxauna ku dhashay marxuumka deegaanka toosweyne ee gobolka baay sanadkii waxaana hoyga magaalada baydhabo uu ka deganaa xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade isugu soo aruuray dadweyne ka kala yimid sideeda xaafadood ay baydhabo ka kooban tahay iyadoona maanta baydhabo laga dareemayay tacsi ku aadan xildhibaan maxamed ibraahim xaabsade ugu horeyn kulankii maanta tacsidiisa waxaa ka hadlay maxamed xasan fiqi isagoona magacaabay guddi diyaarinaya aas qaran oo loo samaynayo marxuum maxamed ibraahim xaabsade annagoo qiimaynayna tacsida markayna soo gaartay shantii habeennimo ee xaleto ayuu ku nafaayey isbitaalka banaadir ee magaalada muqdisho markii arrintii nala soo gaarsiiyey markiiba waxaan samaynay abaabul aan isugu keennay intii waxgarad ahayd hadday noqon lahayd ganacsato malaaqiyo waxaan magacawnay guddi heer qaran ah oo uu guddoomiye u yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxayna tahay sidii maanta marxuum maxamed ibraahim xaabsade ay kulmisay dad ku kala aragti duwanaa siyaasadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuuno maxamed shiine macalin nuurow iyo shaleetey waxay ahaayeen maxamed ibraahim xaabsade saaxiibo ay isla soo mareen ururkii aare aare ayna iskala soo tirsanaayeen iyagoona ka sheekaynaya waxa uu ahaan jiray xaabsade iyo bulshada meeshu uga dhignaa intaba
xaabsad ilaahay aan naxariisa tankala way waadna eedan halgamyahay marka way ku bilaa isdiyamti kabacdi aarare sagaalun iyo shantii tuma i todobadii bilii sagaalaad regi isla aas aasniya ka jaray xaabsada
ugu dambayntii waxaa kulankii tacsida maanta ka hadlay fataax maxamed ibraahim geesey isagoona in yar taabtay taariikhda iyo wax uu ka yaqaanay marxuum maxamed ibraahim xaabsade oo sheegay inuu haahaliyey ka baxay soomaaliya oo idil iyo sidoo kale koonfur galbeed
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala aga naxariisada maxamed ibraahim maxamed isxaaq mayba taariikhdiis iyo axwaali lahamari dad odayaaloha isla shaqeeyeen oo ku sheekeeyeen maxamed ibraahim mayba dhaladay kun sagaal boqol konton iyo sideedii de konton iyo sideedii may ka dhaladay deegaanka tooswiina oo ku tirsan degmada berdaale kun sagaal boqol toddobaatan iyo lamadiina mayba galay dhiniga ciidamadiya gali waqooyi galbeeda muddo badan ha ku shaqeeyey kun sagaal boqol sideetan iyo sideediina mayba aan wareegay dhiniga ganacsigia aan wareegay markii dalka ardaya burburi kun sagaal boqol sagaalankiina mayba bilaabay dadkii halgankii jabhadoogii deegaanadun iyo dalkunlaka difaacay aasaas sida s d m iyo ku mid haayey kubacda markii arday dadha ka xadgudbeen deegaanadun haddana mayba ahay aasaasayaalkii ururkii r r e xornimo doonka haay guddoomiye ku-xigeenkan arday ku haay kubacda dowladihii arday ku-meelgaarka haay sida dowladdii cartalaha ka dhisi xildhibaana ku haayey dowladdii laha ka dhisi bagaati ee dalka kenyana xildhibaan iyo wasiirka maaragtay gaadiidka cirkay dhulka arday ku haayey dowladdii dib haddana jabuuti lahan ka dhisi sheekh shariif madaxweynaha ku haayeyna wasiirka gaadiidka badda iyo dekadaha haayey may kaloo isla dowladdaas ku nagadaya wasiirka wasaaradda beeraha haddana mayba dhimaday isoo xildhibaan qaran ayi hogaamiyahaay guud ahaan hogaamiyaalka soomaaliyeed oo la gordow oo magaaga ka leh dalka soomaaliya ee hogaamiyenimada magaaga ka leh codkar ee geese ah hogaamintii abaabulka arday kafay leh mayba ilaahay un ku tuuganaya in jannadii fardowsahay geliye naxariistana arday siiye ehelshay iyo qoyska arday isku bayna bedel kheyr qaba arday ilaahay siiye ifkana maybaa un ku tabay lixdan iyo lamo ciyaal eh, oo wali dhaleen wali isu dhali iyo wali sii dhaleen ah iyo xaasas maxamed cabdicasiih salaad wadajar radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay naxariistana arday siiye ehelshay iyo qoyska arday isku bayna bedel kheyr qaba arday ilaahay siiye ifkana maybaa un ku tabay lixdan iyo lamo ciyaal eh oo wali dhaleen wali isu dhali iyo wali sii dhaleen ah iyo xaasas maxamed casiih salaad wadajar reediyo magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdilcasiis warbixintan uu ka soo diray geeridii allaha u naxariistee maxamed ibraahin xaabsade uu ku geeriyooday magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya habeennimadii xalay haddaba geerida maxamed ibraahin xaabsade kadib ayaa waxaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyadeeyey geeridaas ku timid maxamed ibraahin xaabsade guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dhammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo gaar ahaan guud ahaan shacbiga soomaaliyeed waxaan ku horgelinayaa mudane maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka inuu xalay ku geeriyooday magaalada xamar naxariistii janna allaha siiyo dhammaan ehelada uu ka geeriyooday iyo xildhibaanada iyo shacbiga guud ahaan ilaahay inuu sabarka siiyo ayaan allah subxaana wa tacaala ugu baryaynaa mudane maxamed ibraahim xaabsade wuxuu ahaa xildhibaan in muddo ah kusoo jiray marxaladaha marxalado kala duwan ugu soo jiray siyaasadda soomaaliyeed nin oday ah oo dadka ku firfircoon maamulka iyo maareynta siyaasadda baarlamaanka ayuu ka mid ahaa xali uu geeriyooday raxmadii allaha siiyo maxamed ibraahin xaabsade oo dadka yaqaano taariikh ahaan uu ka soo bilaabay noloshiisa dhanka ciidamada milatariga dowladda soomaaliya isagoo ka mid ahaa dhallinyaradii soomaaliyeed ee xilligiisa qoratay ciidamadii milatariga ee soomaaliyeed isla mar ahaantaana naftooda u hubeeyey dalkooda ayaa waxa uu ka soo shaqeeyey qeybo kala gedisan oo ciidamada iyo weliba dhanka dowladda ah ha yeeshee sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo saddexdii ayaa maxamed ibraahin xaabsade waxa uu dib uga baxay ciidankii isagoo sidaasi la midana uu noqday ganacsade iskiisa uga madax bannaan arrimaha siyaasadda ha yeeshee daruufi waa mahurto ee kolkii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya islamarkaana ay dhammaatay kala dambayntii iyo weliba bilaabatay awood isu sheegasho ayaa waxaa haddana mar kale lama huraan noqotay maxamed ibraahin xaabsade in uu naftiisa hordhigo guud ahaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo dhibaatada ugu badan ee dagaalka sokeeye ee ka dhacay gudaha dalka soomaaliya saameyn adag ku yeelatay islamar ahaantana lagu dul dagaalamay la gaarsiiyeyna marxalad loogu yeero magaalada baydhabo caasimadda koonfur galbeed ee maanta in ay noqotay magaaladii dhimashada haddaba dhalinyaradii xilligaasi ka dhiidhiday ee ka mid ahaa dhalinyaradii u kacay gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ayuu ka mid ahaa xaabsada islamar ahaantaana xubin ka noqday urur weynihii s d m kadibna waxay u xuubsiibteen isaga iyo koox dhalinyaro ah kolkii ay garteen in loo baahan yahay haatan dib u xoreyn lagu sameeyo dalka kadib kolkii kooxda duulaanka ee salballaar ee uu hogaaminayay maxamed faarax aydiid ay gobolka ku qabsadeen awood xooga haddaba dhalinyaradii ugu horreysay ee aasaastay r r eeda ayuu waxa uu ka ahaa xubin firfircoon taasi oo muujinaysa habka uu ku gaaray maamulka iyadoo uu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee ururweynihii r r e ee la as-aasay sebtembar toddobiyo tobankeedii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii si kastoo loo dhigaba maxamed ibraahim xabsade ayaa waxa uu ahaa geesi aan ka gaban hadalka dhabtaa islamarkaana u taagan in uu u hadlo dadka dhibanayaasha ah geeriduna waa xaq muxuu u geeriyooday oo uu sababsaday maxamed ibraahim xaabsade waa kan xildhibaan yacquub xanuunka soo waa beryahan muddooyinkan dambe xanuun oo dhanka xididada maraa wadnaha iyo xanuuno kale oo uu dhinaca neerfaha ayuu ahaa maror waxaa loo qaaday dalka turkiga muddo dhowr bilood hadda ka hor isbitaal ayuu turkiga kusoo galay kadib waxaa loo soo celiyey magaalada muqdisho daktarkiisa turkiga beryahanba oo xaaladiisa la socday waxaa la geeya isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho beryahan aad ayuu u fiicnaa xalay maqribkii wuu fiicnaa hal saac wixii ka dambeeyay ubaxno waxaanu leenahay allaha u naxariisto maxamed ibraahim xaabsade gadaashiisana waxaanu leenahay allah nama fidneeyo halkaa weli nagala socotaan waa wadajir redio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda haatana waxaa khadka telefoonka toos ugu jira wadajir redio isagoo ku sugan magaaladan atlanta aqoon-yahan cabdiraxmaan maxamed abuukar cabdiraxmaan kusoo dhowow
waad mahadsan tahay walaal cabdilcaziiz runtii waxaa aada iyo aad aan ula murugeysannahay saa sidii naxdinta laheyd ee ku timid odaygii ku weynaa reer koonfur galbeed meelo badanna xilkeeda kasoo qabtay oo mar walbana u duubnaa dadka ku nool deegaankaas sidii danahooda iyo waxooda ay ku gaari lahaayeen ayaa maanta tii rabi u timid inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun qof walba waktigiisa ayuu dhimanayaa marka maxamed ibraahim xaabsade sida nagu soo gaartay maanta ayuu ku geeriyooday markii saacadda xamar ay ahayd shantii aroornimo ayuu ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadweynaha koonfur galbeed khaasatan jaaliyadda reer koonfur galbeed ee ku nool qaaradda america iyo yurub eheladiisa qaraabadiisa iyo inta soomaalinimada garanaysa ee maxamed ibraahim xaabsida taqiinay waxaan uga tacsiyeynaynaa in ilaahay uu dembigiisa dhaafo qabrigiisa waasac ilaahay uga dhigo annagana samir iimaan allah naga siiyo walaal cabdilcaziiz waa mahadsan tahay ogolaashaha iyo suuragelinta aada ii suuragelisay inaan tacsi uga diro ummadda iyo reer koonfur galbeed geeridii naxdinta laheyd ee ku timid hogaamiye maxamed ibraahim xaafid adaa mudan cabdiraxmaan maxamed abuukar waxa aanu leenahay guud ahaan dadka koonfur galbeed maxamed ibraahim xaabsade naxariistii janna allaha ka waraabiyo waxaynu soo gaarnay xilligii aanu isku macsalaamin jirnay barnaamijkeeni inoo soo bilowday maanta saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiisale aanu ku kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureeni yuusuf sheekh cadow iyo farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maxamed siido oo intuba idiin leh sidaas iyo ammaano allah